You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
sannada dhowra ayaa waxaa laga maqlayay ereyga n b n amaba shabakada ballaadhan ee heerka qarana ee dhanka adeega internetka iyo telefoonka ee australia adeegan n b n-ka ayaa haatan guryo badan ay adeegsadaan iyo sidoo kaleete adeegyada dhanka ganacsiga iyadoo kuwo kalena ay jiraan haatan sugaya tony brown ayaa isagu ah ninka afhayeenka ka ah sharikadda n b n-ka soo saartay ee iyadu bixinaysa waxa uuna yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya The NBN is a new network that is being built out right across Australia that will cover virtually every home and business.
nbn-ku in waa the country.
shabakad laga sameeyey gudaha australia si ay camali ahaan ay u gaadho guryaha iyo sidoo kaleete adeegyada ganacsiga ee waddanka australia labada kun iyo labaatanka waxaa haddaba adeegani uu suurtagal u noqon doonaa in uu gaadho koob iyo toban milyan iyo badh dhismayaala oo gudaha australia ku yaala taasina waxa ay noqon doontaa in loo adeegsado tiknolojiya fara badan qaar adeegaasi ka mida waxaa loo dhigi doonaa layn isagu markaasi la xidhay iyada oo kuwa kaleetana wireleska tiknolojiyada la yidhaahdo loo adeegsan doono taasoo la sheegay inta badan inay wax weyn ka qaban doonto goobaha iyagu fogfog amaba baadiyaha iyadoo islamarkaana loo adeegsanayo satellaytka si haddaba goobahaasi baadiyaha loo gaadhsiiyo dowladdu waxa ay go'aansatay inay soo saarto m b n-kan sidaa daraaddeed australia iyada oo aynan ku xidhnayn goobta qofku uu ku nool yahay waxa uu heli doonaa adeegaasi asaasiga ahaa teresa cobin oo madax ka ah shabakadda daryeelka macaamiisha isgaadhsiinta ayaa waxay caddaynaysaa in m b n-ku uu yahay mid isagu casriyeysan marka loo eego haatan telefoonnada berigii hore la isticmaali jiray amaba internetka
So at the moment, a lot of our our home internet and our home phone services use copper wire, and this is switching over to a haatan fibre badanaa connection.
internetka iyo sidoo kale telefoonka guriga adeegyadaasi waxaa loo adeegsadaa fiilooyin iyagu naxaasa balse haatan waxaa lagu wareegi doonaa xidhiidhka loo yaqaana fiber connectionka iyadoo taasina ay ugu dambaynta noo dhaqaajin doonto adeeg isagu ka degdeg badan suurtagalna nooga dhigaya inaan la xiriirno dad aad u fara badan waxay tahay in aad xog ka hesho ka hor inta uusan ku soo gaadhin nidaamkan isagu m b n-ka ah tony brown ayaa waxa uu isagu ku talinayaa in aad fiiriso ama aad booqato websayte-ka m b n-ka si aad u ogaato goorta uu kugu soo beegan yahay waxaa muhiima inaad fahanto m b n-ka sharikadaasi in ay iyadu keliya ay rikibayso shabakadda balse aynan ahayn dhinaca iyagu adeegaasi macaamiisha ka iibinaya waxaad u baahan tahay mar walba inaad la mucaamasho sharikadaha isgaadhsiinta mid ka mid a sida optas telestra amaba t b g-ga marka aad dooranayso in aad connectionka ama xidhiidhiskaasi aad samaysato ku wareegga nidaamkan m b n-ku ma aha mid isagu otomaatig isaga imanaya waxay u baahan tahay arrintaasi inaad adigu shakhsi ahaan ka howlgasho haddii aad adigu markaa wakhtiga adeegaasi uu ku soo gaadhay aad adeegsan weyda amaba aad fursaddaasi qaadan weydana waxay u badan tahay markaasi in laynkaaga uu xidhmo markii aad haddaba qorshahaaga aad ugu qaadato marka ugu horreysa waxaad u baahan tahay in aad go'aan ka gaadho inaad u baahan tahay telefoonka iyo internetka labadaa adeegoo iswata ama inaad u baahan tahay midkood oo keliya hadday noqoto inaad internetka u baahan tahay waxaad kalood u baahan tahay in aad sii go'aansataa sbiidhkiisa aad rabto inuu yahay mid aad u badan iyo mid kooban sidoo kaleete waxaad u baahan tahay daatada aad adeegsanayso inta ay dhan tahay si arrimahaasi aad u fahanto si dhabana aad u ogaato waxaad u baahan tahay inaad fahanto adeegaagu inta uu gaadhsiisan yahay haddii aad adeegsato keliya iimaylada oo kaleeta ama websaydyada aad isticmaasho oodan adeegsanin fideyo iyo waxyaabo aad u culculus markaa waxay u muuqataa in baahidaadu ay kooban tahay oo aadan u baahnayn xawaare aad u badan internet leh amaba sbiid haddii aadse tahay qoys dad badani ay ku nool yihiin waxaa kaloo muhiima inaad la socoto xogaha ay kuu soo dirayaan m b n-ka iyo sidoo kaleete shirkadda isgaadhsiinta ee adiga adeega ku siisa haddii aad wax su'aala ka qabta arrintaana waxay tahay inaad ku wajahdo shirkadda adeegga ku siinaysa haddii aadan sidoo kale fahansanayn warqadahaasi qaarkood kuu imanaya ee ku imaanaya mailbokiskaaga waxaad la xidhiidhi kartaa qolada adeegga ku siisa adoo weydiinaya amaba warsanaya in ay kuu caddeeyaan arrimahaasi xitaa haddaad u baahato in luqadaada lagugu caddeeyo waa aad helaysaa adeeggaasi waxaa kaloo iyadana la ammaanay inaad weydiiso dadka asxaabtaada ah ee laga yaabo in ay mararka qaarkood kaaga aqoonroon yihiin waxyaabahan noocan oo kale ah tony brown ayaa sidoo kaleete waxa uu ku naseexaynayaa in marka horeete aad ku wareegto dhinacyada iyo adeegyada bixiya ee sharikadaha isgaadhsiinta si aad u ogaato midda kugu habboon ee aad qaadanayso waa muhim ayuu yidhi si uu qofku u ogaado shirkadda uu la mucaamalayo markay noqoto m b n-ka amaba internetka iyo telefoonka adeegaasi degdega ee la isticmaalayo astreeliya ka hirgalay in aad markaana ogaato sharikadaha bixiya kuwooda u wanaagsan si aad uga fursato inaad ku dhacdo shirkad iyadu aan wax ku qabanaynin hadhowna rafaad aad ka mudanayso inaad ka baxdo waxaa kaloo iyaduna naseexo wanaagsan noqon karta in haddaba beddelkii aad kontaragti gali lahayd in ay wanaagsan tahay fikradda ah in aad adeegaasi qaadato midka billaha ah si aad isugu marto sharikado badan oo adeegyadaasi bixiya adigoo markaana fursaddaasi ay ku siinayso inaad ogaato sharikadda aad isleedahay way u fiican tahay si aad kadib go'aan u qaadato inaad kontaragti galaysa iyo in kale hadday ku soo wajahdo arrimo ku saabsan m b n-ka xidhitaankiisa arrinta ugu horreysa ee aad samaynayso waa inaad la xidhiidho shirkadda adeegga ku siisa si aad u weydiisato inay arrintaasi kaa caawiyaan haddii arrintaasi ay dhammaan weydo oo ay wax ka qaban waayaan adeeggaasi shirkadda ku siisa waxaa sidoo kalesta jiraysa inaad xaq u leedahay inaad la soo xidhiirto qaybta cabashooyinka ee waaxda isgaadhsiinta waxaad dhab ahaantii aad la xidhiidhi kartaa iyaga adiga oo kala xidhiidhaya hal sideed eber eber nambarka ka bilowda anigoo ku siinaya nambarkaana waxaa weeye hal sideed eber eber eber lix labo eber shan sideed mar kale hal sideed eber eber eber lix labo eber shan sideed waxaadna su'aali kartaa adiga oo weliba warsanaya inaad turjumaad hesho haddii aad ku xidhanto khadkaasi oo aad hesho taleefankaasi sidaa daraaddeed waxa aad caddayn weydiisan kartaa dhibaatada ku haysata haddii aad u baahato in aad luqa lagaaga turjumo aan ingiliish ahayna waxa ay noqonaysaa taasi in lagu siiyo asaas ahaan waxa ay noqonaysaa in haddaba kor loo sii qaado xataa cabashooyinkaaga haddii mararka qaarkood loo baahdo arrintaasi haddii la xallin waayo oo kaleete waxaay noqon kartaa in haddaba baadhitaano weyn weliba la geliyo waxaa kaloo iyaduna dhici karta haddii markaasi loo baahdo in ay dhici karto in lagugu xawilo qaabka ku saabsan in arrintu ay gaadho in magdhow lagaa siiyo dhibkii ku soo haddaad u baahato xogo dheeraada oo ku saabsan m b n-ka tony brown waxa uu isagu ku talinayaa inaad booqato m b n-ka websitekiisa kaasoo isagu ingiliish ahaan lagu helo isagoo sidoo kaleetana la helo adeegaasi luqooyin kala duwan oo kalena lagu helo si aad xogo dheeraada uga hesho m b n-ka una ogaato xaaladda kolba uu marayo waxa aad booqan kartaa n b n c o dhibic com dhibic e u mar kaleete waxaad booqan kartaa haddii aad xogo dheeraada uga baahan tahay n b n-ka n b n c o dhibic com dhibic e u iyadoo taasina ay kaa shaafinayso waxyaabo fara badan oo markaana websitekaasi lagu qoray aadna ka helaysa mararka qaarkood haddaad u baahato luqadaada in lagugu turjumo iyadoo luqooyin fara badan halkaasi laga helayo turjumaano diyaar u ah
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.